sabab weyn bay ii tahay in aan aqalka golaha wakiilada hor imaado si aan mudanayaasha ugu sharxo nuxurka uu xambaarsan yahay xeerkan saaka loo qaybiyey oo ku fadhiya qarankan ugu fadhiya dan aada u ballaaran xeerkan xukuumadda somalilan waxay doonaysaa in lagu aasaaso golaheena uu nala qaato oo uu nagu garab galo in lagu aasaaso hay-ad mas-uul ka ah maamulka hawada somalilan hay-addani waa mid dunida oo dhammi leedahay waddamada duniya o dhan baa leh noloshan casriga gaar ahaan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida markii laga soo doogay waxaa lagu sameeyey dunidu waxay isla qaadatay in la abuuro hay-ad noocan oo kale ah oo waddan walba u maamusho hawadiisa somalilan waxay ka mid tahay inkastay tahay waddan aan la aqoonsanayn waa qaran haddana madax bannaan waa qaran u hoggaansan qawaaniinta iyo cahdiyada caalamiga ah sida dastuurkeenna qodobka tobnaad uu dhigayo marka inagoo taa ka duulayna inagoo ka duulayna danaha iyo maslaxadda uu inoo xambaarsan yahay ee hay-addani ay ay meel marin doonto hay-adda duulista hawada somalilan oo afka qalaadna lagu lagu lagu yiraa lagu odhan doono somaliland civil aviation authority waa hay-ad yeelanaysa madax banaani dunidu siyaalo kala duwan bay u samaysataa hay-addan qaarkood waxaa laga dhigaa full independent kuwa iska madax bannaan oo bood awood badani uu maamulo qaarkoodna waxaa laga dhigaa semi independent madax banaani xadaysan ayay leeyihiin gaar ahaan wadamada afrika ee aynu la midka nahay iyo wadamada carabtu sivil aviationkoodu waxay u dhisan yihiin qaabkan aynu rabno inaynu inaguna u dhisannay marka waxaa jira marka hay-addan la aasaasayo maadaama la dabaqayo chicago convention heshiisyada caalamiga ee dowladaha dunida ku ajburaya inay samaystaan hay-ad maamusha hawadooda waxay leeyihiin billaris ama tiirar aan la taaban karin oo hay-adda u xilsaaran qiimaynta ama maamulka hawada caalamka ee kawo la yidhahda ay qiimaynayso marka xeerkan oo ka kooban koob iyo sagaashan qodob waa xeer ballaaran toddobiyo toban qaybood ka kooban iyo koob iyo sagaashan qodob wuxuu astaynayaa oo aasaasaya hay-addaasu aasaasaya micnaha weyn dalka ugu fadhida maamulaysa hawadiisa shaqadaa iminka waxaa haysta wasaaraddan mas-uulka ka ah wasaaraddani waxay iminka haysaa mar wabbada simaykar siyaasadday samaysaa oo siyaasadda eerboodhadeenna iyo muxuu ahaaye iyo hawadeenna oo dhan wasaaradda jaangoysa marna waa regulator oo sidii sivil aviationkaan u shaqaynaayo annagaa meel marina marna waa ocation oo madaarada laftoodana gacantay ku haysa oo muxuu ahaaye iyagana annagaa maamula saddexaa shaqay haysaa wadamada qaarkood waxay leeyihiin airbort authority garoonadu way madax bannaan yihiin oo waxaa maamulo maamulo gaara amaba waa la madax bannaaneeya oo shirkado brightna waa maamula hay-adahooda duulista hawaduna waa regulated body oo waxaas ayay iyaguna meel marayaan oo operationkaasay kormeeraan oo hubiyaan habsami socodkooda wasaaradaha wasaaraduhuna waa bol samaysan marka qaabka iminka wasaaradda loo kala saaraya waxa weeye xeerkani wuxuu aasaasaya hay-adda wuxuu kala saarayaa shaqadii aanu haynay ee wasaaraddu haysay iminka ayuu qaybna wuxuu ku reebi doonaa mas-uuliyadda wuxuu ku reebaya wasaaraddii qaybna wuxuu siinaya hay-adda marka wasaaraddii oo laba qaybood laga dhigay weeye markaa soo koobo laba qaybood baa wasaaradda shaqadeedii laga dhigayaa wasaaraddu waxay maamuli doontaa wixii siyaasadda ah hay-addani wasaaradday hoos imanaysaa shaqadeeda isagoo umaas bannaanta marka waa semi independent waa nidaamka ay ku dhaqmaan waddamadan dowladahan dariskeenna ah oo dhan waa systemku uu abuuran yahay ayaa laga soo dhigay ma burin karo aynu mana abuuran karno innagu sidaynu doonno looma samaysto si khilaafiyesha waddan waliba siduu ku riyoodo uma dhisto wuxuu leeyahay nidaamkaana dunida oo loo dhiso oo la jeegarayo wuxuu leeyahay qawaacid iyo tiirar aan laga gudi karin ekawa pilaris baa jira waxaya marka tiirarkaas waa la eegaya xeerkeennan waxaa eegaya hay-adda ekaw waa qiimaynaysaa waxaa qiimaynaya wadamada hawadeena ka ganacsade shirkadaha dayuuradaha madaxa bannaan dowladaha aynu macaamilayno ee afiishinkooda dhammaantood waxay nagu qiimaynayaan xeerka aynu leenahay sida uu yahay waxay nagu qiimaynayaan inaynu hay-addan leenahay meel walba waa nalagaga yidhahdaa civil aviation authority malay ilaa xeerkan la ansixiyo umaanu arkayn xukuumad ahaan inaanu iska samayn karro ama wareegta madaxweyne ay ku filan tahay in lagu sameeyo hay-addan ama hay-ad aan xeer sharci jirayn aanu meel marayno hay-addani waxay noo keeni doontaa sumcad fara badan ayay qarankan u soo hoynaysaa inagoon qaran madax bannaan ahayn ayaynu ku ayay ku qasban tahay hay-adda duulimadyada caalamka ekaw inay aqbasho oo la macaamisho civil aviation authority laakiin lama macaamili kara wasaarad wasaarad xil siyaasiya haysta lama macaamili karaan wayse ku qasban yihiin dowlado badan oonan aqoonsanayn iyo hay-adda hawada caalamka maamusha intuba waxay ku qasban yihiin inay la macaamilaan civil aviation authority oo la shaqeeya inagoo aan ka mid ahayn qaramada la aqoonsaday waxay keenaysaa xeerkan wuxuu suuro gelinayaa in magaalada somaliland securitygoodu uu sii kordho la qiimeeyo guddoonooyinkooda si fiican loo gufeeyo wuxuu u horseedayaa inaynu helno xuquuq badan oo inaga maqan oo keeni karta in madaaxyadeenu horumaraan waxaa ka mid ah dhaqaalaha maanta laga qaado hawada hawada qarankii loo qarankii burburee soomaaliya la odhan jiray hawadiisa laga qaado ee qaramada midoobay ay gacanta ku hayso waxay noqon doontaa in ay rool ku yeelato oo lagu hormariyo magaaladeenna in magaaladeenna lagu hormariyo marka nabadgelyadii bay wax weyn kusoo kordhinaysaa horumarkii iyo magaaladeenu inay noqdaan standard caalami ah oo ay higsadaan kuwa dhigooda ah la tartamaan ama la jaan qaadaan kuwa caalamka ayay qaabqayb libaaxda ka qaadanaysa magac iyo muunad wanaagsan bay inoo keenaysaa nuxurkaas ayaa xeerkan uu meel marinaya oo ku qabsana mudanayaal iyo marweyn waxaan jecelahay in xeerkan aad si mug leh waajibkiina iyo xilkiina uga gudataan u daraasaysaan u eegtaan xeerkan wuxuu isugu jira laba qaybood wuxuu ilaalinayaa oo sugaya tiirarka aasaasiga ee ay lagama maarmaan tahay inay aqbasho dunidu ayuu sugaya marka qaybna wixii qaybaha qaarkood waddan waliba isagaa u madax bannaan qaabku u ekaysiinayo siduu u dhigayo laakiin waxaa jira qaab iyo meelo aana ay shardi tahay inaad sidaa u dhigtaan xeerka waxaa diyaariyey khubaro ka soo shaqayn jirtay waxan oo uu ka mid yahay qabiilkan ila socdaa qabiilkan ila socdaa mudanaya wuxuu ahaa raggii diyaariyey xeerkan waxaana inaga caawiyey kharashkii ku baxay oo khubaradan inoo kireeyey dowladda ingiriiska oona aada ugu mahadnaqayo gaar ahaan f c o-ga wasaaradda khaarajiga foreign commonwealth office ilaa laba khabiir oo ninkan ka mid yahay ayaa xeerkan ka soo shaqeeyey markii dambena garyaqaanka qaranka ayaa isaguna kala shaqeeyey iyago iyo looyaro kale oo reer somalilan oo iyaguna ku gurayey oo saxayey xeerkani inuuna ka horiman xeerarka dalka ka jira ee ay ansixiyeen golayaasha qaranka marka waa xeer qaatay ilaa hal sano muddo sanad aan ka yaray ayaa laga soo shegay tacab fara badan iyo maskax badan baa la geliyey runtii wuu naga dib dhacay waxaanu ku tala jirnay inaanu sanadkan cusub oo xeerkani golayaashoo dhan ka gudbo dabeedna sanadka cusub hay-adan la aasaaso horena golahan waqti aan halkan aan uga warramayeyna waanu ku wargelinay inaanu ilhamigaiyagu yahay inaanu hay-adda abuurno waxaan ku soo ururinayaa wax weydiin waa ogaal iyo iftiimin waxaan mudane guddoomiye golaha sharaftale ka codsanaya inay xeerkan dastaan ay runtii ay ansixiyaan meel mariyaan waajibkooda dastuurigaana ka gutaan si aynu u helo una gaadhno faa'iidada uu qaranka u horseedayo xeerkan aada iyo aad ba umagsan